Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa lagu qabtay tababar ku saabsan sida loo habeeyo warbixinada la xiriira dadka la haybsooco ama la takooro waxaana soo qaban qaabiyay Ururka Isku Taga Suxufiyiinta Soomaaliyeed ee Osage. Tababarkan oo loo qabtay qaar ka mid ah wariyaasha ka howlgala warbaahinada ku yaala magaalada Beledweyne iyo bulshada rayidka ah ayaa waxa uu socon doonaa muddo saddex maalin ah. Inta uu socdo ayaa lagu tababari doonaa wariyaasha sida loo habeeyo wararka la xiriira dadka la takooro iyo kuwa laga tirada badan yahay. Xogayaha guud ee Ururka Suxufiyiinta Osage Macalin Faarax Cumar Nuur ayaa ka warbixiyay tababarka iyo xilliga uu soconayo.
wariyaasha inta badan waa isnaqaanaa tababaro waxay qaadan jireen oo xirfadahooda la xiriira sida iyagu u shaqayn lahaayeen oo la xiriira shaqadooda la xiriirta iyo ka- aan iyay ku tababaran jireen laakiin maantoo kale waa ka gedisan tahay waxaa waaye arrin oo aada maaragtay u taagneed oo muddo soo jirtay qarniyaal soo jiray oo la rabo in dawadeeda hadda la bilaabo ayaan ka hadlaynaa sidee wariyaasha u tabin karaan amaba wax ugu qori karaan arrimaha la xiriira dadka la heeb sooco iyo dadka micnihii oo oo la la dhahayo ee, waxaa waaye minority waayo waa laga tiri badan yahay marka arrimahaas i- si ay ugu tababartaan siday uga hadli lahaayeen waxay u baahan tahay marka in dadkii laftigooda ay ka qayb galaan tababarka oo waa la heeb sooca la yidhaahdo ama waa laga tiri badan yahay la leeyahay, in laftigooda ka qayb galaan ogaadaan marka sheekada khilaafka meeshuu ka jiro meesha micnihii iyo arrinta ay ka taagan ee, ee, muxuu ay ka soo bilaabatay oo dadka kale waxay tabanayaan ka hadlaan iyagana eh, siday arrimahaas uga hadli lahaayeen ay micnihii ka fikiraan iyo siday u isticmaalayaan ereyada isticmaalayaan eh, barnaamijyada ay isticmaalayaan eh, xaglaha ay ka geli karaan arrimaha qaarkood iyadoo aan qofna wax la yeelin eh, muxuu ahaa dadna wax loo dhimin in ay noqoto asluub wanaagsan oo wax lagu dhisi karo oo marka ay noqoto in arrimahaas eh, daawo loo helana bulshada inay micnihii ay aan rabno inay dhisanto bulshada inay horumar gaarto eh, gobol ahaan dal ahaan in maaragtay loo wada shaqeeyo ummadda micnihii far keliya ay noqoto la yidhi. haddaan bilaabaynaa arrintaasna waa dhammaanaysaa sanadkan intaan dhammaan ma dhahayno waxay qaadanaysaa sanooyin ay qaadanaya laakiin waxaa waaye waxay u baahan tahay dhabar adeeg iyo in aad looga fikiro eh, journalistka meel ugu soo jeestaan dadka kale oo macal laheeb soocay laftigooda ay ku dhiiradaan in dhibaatada ay qabaan ay sheegi karaan journalistkana si cadaalada oo ugu saxsan inay arrimahaas u tabiyaan taas waay wax- waxaan isugu nimid maaragtay tababarkan wuxuu noo furnaan doonaa muddo saddex maalmood ah waxaan balweyn u dooranay maaragtay inay inaan heli karno eh, dadkaan u baahannahay Qaar ka mid ah wariyaasha iyo bulshada loo qabtay tababarkan ayaa u mahad celiyay Ururka Suxufiyiinta ee Osage.
Ee, waan ku faraxsannahay ee, waana soo dhaweynaynaa tababarkan oo socon doona muddo saddex maalina loona qabanayo suxufiyiinta oo lagu barayo ee, sida loo tabiyo wararka dadka la takoro iyo kuwa laga tira badan yahay runtii waa mowduuc ee, aad muhiim ugu ah ee, deegaanka si wax badan wariyaasha ay uga bartaan inta badan wariyaashu waxyaabaha ugu badan ee ay tabiyaan waxaa ka mid ah ee, wararka waxa ugu muhiimsan waxay tahay ee, sida loo baabi'in karo ee, fikirka qaldan ee, waayadii ugu dambeysay dadka soomaaliyeed ay haysteen ee ah ee, dadka la takooro iyo kuwa laga tirada badan yahay marka anugu waxaan soo dhaweynayaa seminaarka eh, intii noo furtay iyo intii maanta noo matacaa eh, noo soo qalqaalisane waxaan leeyahay waa ku mahadsanyihin aad baan ugu faraxsanahay inaan kasoo qayb galo tababarkan soconayo muddo saddex beri ah Een, waana kaga mahad celinayaa macalimiinta noo soo qabanqaabiyey tababarkan maamulkana naga soo nooga soo qayb galay aad bay u mahadsan yihiin Gudoomiye ku-xigeenka amniga degmada Beledweyne Maxamed Cali Maxamed oo daafuray tababarka ayaa bogaadiyay tababarka isaga oo dhinaca kale wariyaasha kula dardaarmay in ay ka faa'iidaystaan tababarka.
Een, waa soo dhaweyneynaa xafladan soconaysa saddex beri ee waxbarashada qaaliga ee looga qabana suxufiyiinta soomaaliyeed Een, waxaan rabnaa mar kastaba oo wax aad qabanaysaanba iyo cidda inta wax qabanayso degmada beledweyne wax ku qabanaysaba sidaan inay bannaanka isu soo dhigto waxaa si qaasa aan idin- idinkugu salaama in oo aad ka shaqaysaan horumarka degmada beledweyne ama gobolka hiiraan Een, sidii la- dadka laga tira badan yahay sida kufsiga waxyaalahaas oo dhan annagoo idinkala shaqaynayna anoo ku hadlaya afka guddoomiyaha degmada beledweyne Een, wakiilna ugu ah halkaan Een, waxaa noola sheegay saddex beri inuu soconayo tababarkan ha laga faa'iidaysto tababarkaas qaaliga ah